أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
تأملات تأملات في سورتي النور والحجرات
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد في درسنا هذا سنتأمل في قول الله darsigan waxaan isku dultaagi doonnaa hadalka allah subxaanahu wa tacaala ee ah وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون قال سيد قطب رحمه الله sayid qutub raximahullah wuxuu yidhi waxaa ka dhalanaya walaaltinimada waa isjeceyl nabadgelyo iskaashi iyo midnimo waana waxa asalka u ah jamaacada muslimka ah khilaafka iyo dagaalkuna waa xaalad gaar ah oo ay mar weliba tahay in asalka loo celiyo marka uu dagaalku dhacaba waxaana bannaan in si xaaladda qaabkaas hore loogu celiyo in mu'miniintu la dagaalamaan buqaadda si loo soo celiyo meeshana looga saaro in qaacidadiisa asalka ahayd laga baxay ibnu caashuur raximahullah wuxuu yidhi waxaa caado ah in dadku markay laba walaalo ah isdagaalaan in walaalaha kale ay dhexdooda islaaxiyaan oo ay heshiisiiyaan xaalka guud ee muslimiintana waa sidaas haddii laba koox ay isdagaalaan waa in muslimiintu ay u kacaan heshiisiintooda ergooyinna waa in dhinacyada loo kala diraa ilaa musiibada dhacday meesha laga saaro ta'amulaadka aan ku samaynayna aayaddan ma qusayso xukunka kooxda buqaadda ah keliyana waxaan xoogga saari doonnaa in la heshiisiiyo muslimiinta dhexdooda si gaar ah labada qof ee dagaalama waxaa waajib ah marka uu khilaaf soo kala dhex galo dad walaalo ah in horey laga dhexdhexaadiyo oo la heshiisiiyo ka hor inta aanay arrintu adkaanin dhibaatadu markay bilowga tahay waxaa fudud in la xalliyo qofka shaqada islaaxa qabanayana waxaa habboon inuu yahay qof wacyi badan oo caqli leh aqoonna u leh qaabka dadka loo heshiisiiyo ulama jeedo in arrinta aan cuslayno oo aan ka dhigno fanni la barto ee waxaan ula jeednaa waa inuu yahay qof fahmi karaa sida loo dhexdhexaadiyo labada qof ee dagaalamay ama labada jamaaco allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم عن ابن عباس ibnu cabaas radiallaahu canhu wuxuu yidhi aayaddan waa culays iyo mas-uuliyad uu alla saarayo mu'miniinta oo lagu amrayo inay allaah ka baqaan dhexdoodana islaaxiyaan taa micnaheedu waxa uu yahay ma jirto masaar iyo waddo aan ka ahayn alla kacabsi iyo in dadka muslimiinta ah la dhexdhexaadiyo khilaafku waa wax ka dhex qarxa dadka muslimiinta ah laakiin waxaa laga rabaa ummadda muslimka ah in mar weliba laga dhex helo dadka islaaxa ku dadaala jamaacada halka ah ama kooxda ama majmuucada arrin isugu timid waa in laga dhex helaa dad jecel inay heshiisiiyaan walaalahooda arrinta noocaas ah waxay meesha ka saaraysaa khilaaf badan jamaacada muslimadda ah ee isku timidna waxay gelinaysaa xaalad midnimo iyo jeceyl joogto ah allah idankii sacad ibnu sacad radiallaahu canhu wuxuu wariyey in reer qubaa ay dagaalameen heer ay dhagaxaan isla dhaceen arrinkaas ayaa loo sheegay rasuulka sala allahu calayhi wasalam markaas buu yidhi inamariya aan soo heshiisiinne waxaad arkaysaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam ma dib dhicin markii uu ogaaday inuu jiro khilaaf u dhexeeya laba kooxood oo muslimiin ah wuxuu horey uga istaagay sulxi iyo inuu heshiis dhex dhigo oo waxa uu yidhi inamariya aan soo heshiisiinne waxaa wanaagsan in ummaddu shicaar ka dhigato hadalka nebiga sala allahu calayhi wasalam ee ah inamariya aan soo heshiisiinne marka aan maqalno khilaaf laba walaal u dhexeeya ama khilaaf u dhexeeya laba jamaaco ama khilaaf u dhexeeya ummadda muslimka ah dhexdood markiiba waa inaan u kacnaa inaan xallinno khilaafkaas in muslimiinta dhexdooda la islaaxiyo oo la heshiisiiyo waxaa ku jira fadli weyn allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما كل النجوى كل الكلام أكثر الكلام لا خير فيه showr kasta hadal dhammaantii wax khayr ah kuma jiro marka laga reebo saddexdaas qolo qof sadaqo faray ama macruuf ama dadka oo la heshiisiiyo marka qofka doonaya in warkiisu noqdo war wanaagsan ha ka shaqeeyo islaaxinta dadka muslimiinta ah dhexdooda nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ma idiin sheegaa darajo ka fadli badan salaada soonka iyo sadaqada waxay yidhaahdeen saxaabada noo sheeg rasuulka wuxuu yidhi waa heshiisiinta dadka in dadka la isku dirana waa mid xaaliqa ah oo wax xiirta adtirmidi wuxuu yidhi waxaa laga wariyey nebiga sala allahu calayhi wasalam inuu yidhi isku dirka waa mid xaaliqa ah ma dhahayo waxay xiirtaa tinta laakiin waxay xiirtaa diinta yacni isku dirka wuxuu qofka ka qaadaa diinta iimaanku wuu yaraadaa taqwaduna way yaraataa sabab la xiriirta isku dirka dadka maantana waan aragnaa in ummadda islaamka dhexdooda uu ku batay isku dirka iyo cuqdadda amaa waxa u dhexeeya muslimiinta iyo gaalada ama muslimiinta iyo murtadiinta beddelay sharciga allaah ee gacal ka dhigtay gaalada taasi sida dhabta ah waa jihaad haddii marka muslimiinta qaarkood ay kacaan oo ay la jihaadaan kooxdaas diinta colka la ah waxaa waajib ah in lagu taageero amaa wixii dhex mara muslimiinta iyo walaalahooda waa in lagu dadaalaa in la islaaxiyo markii ay bateen khilaafaadka ururada iyo jamaacaadka wuxuu qof weliba noqday inuu ka ambaqaado dhinaca jamaacadiisa iyo kooxdiisa qofkii kooxdaas kala tirsan waa nin gacal ah oo la soo dhowaynayo qofkii kooxdaas aan ka tirsanaynna waa qof la fogaynayo taasi waxay dhashay in haddii uu khilaaf soo kala dhex galo muslimiinta aan loo aabayeelin oo marba marka ka dambaysa laga sii shaqaynaya in khilaafka sii baaho taasina waa arrin baadil ah oo aan wax sal ah ku lahayn xaqa rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu xadiid ku yidhi sadaqada ugu wanaagsan waa in dadka la heshiisiiyo bimacnaa qofka jecel inuu wax sadaqaysto oo maalkooda alla dartii ula baxaan goobta ugu wanaagsan ay kula bixi karaan waa heshiisiinta dadka in kastoo alle iyo rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam ay dhaleeceeyeen beenta iyo beenaalayaasha haddana wuxuu rasuulka banneeyey in beenta la sheegi karo marka dadka la islaaxinayo nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi beenaale ma ahan qofka dadka heshiisiinaya oo khayrka ku hadla ibnu shihaab wuxuu tilmaamay inuusan maqlin rasuulka oo beeneeyey been ilaa saddex meelood mooye mid ka mid ahna waa heshiisiinta dadka waxaa loola jeedaa qofka waxaa u bannaan marka uu doonayo inuu heshiisiiyo laba walaal oo dagaalsan ama laba kooxood inuu sheego wanaagga iyo maxaasinta kooxdaas xitaa yayba lahaanine amaba uu sheego in walaalkaas uu ammaanayay qofkan taasi waxay keenaysaa in quluubta soo dabacdo si fududna uu heshiiska ku dhaco allaah idankii amaa qofka dadka muslimiinta ah isku diraya oo iska hor keenaya kaasi waxa uu qabanayaa howl shayddaan wuxuu xaqiijinayaa waxay cadowga la doonayaan bulshada muslimka ah oo cadowgu wuxuu la doonayaa ummadda muslimka ah inay dhexdeeda isqabsato kala tagto oo ay dhibaatadu ku badato marka sideen u ogaanay in qofkaasi uu qabanayo howl shayddaan waxaa noo sheegay rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo wuxuu yidhi shayddaanku wuxuu ka quustay in dadka dukanaya ay ku caabudaan jasiiratul carab laakiin kama quusan inuu dhexdooda isku diro sidoo kale isku dirka muslimiinta waa shaqada lagu yaqaano munaafiqiinta xilligii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam joogay waxay isku dayi jireen had iyo goor inay isku diraan muslimiinta allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون فمن مقاصد المنافقين في بناء مسجد الضرار danta ay munaafiqiintu ka lahaayeen dhisidda masaajidka addiraar iyo danta ay maanta munaafiqiintu ka leeyihiin dhismayaasha waaweyn ay hirgelinayaan gaar ahaan sirdoonnada waa in la isku diro muslimiinta dhexdooda waxaan aragnay dowlado taageero siinaya kooxaha qaar si ay u sii wadaan dagaalka ay kula jiraan kooxda kale danta ay leeyihiin waa inay iyagu u taliyaan mujrimiintaas waxayna ku dhaqmaan qaacidadii ay ku dhisneed siyaasadda ingiriiska oo ahayd qaybi oo xukun kuwan dabadhilifyada u ah maraykanka iyo ingiriiska waxay samaynayaan isla siyaasaddaas ah qaybi oo xukun laakiin alle waxaan weydiisanaynaa inuu dhagartooda iyaga ku celiyo muslimiintana dhexdooda heshiisiiyo quluubta muslimiintana ku nooleeyo iimaanka iyo taqwada oo dhexdooda u soo celiyo jaceylka ay isku qabaan mar kalena ummadda islaamka uu nooleeyo oo uu ka dhigo sida ay ahaan jirtay wakhtigii nebiga sala allahu calayhi wasalam oo dhaqan u ahayd in marka uu arko muslimiin iskhilaafay uu durbo heshiisiiyo allah wuxuu yidhi يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم جاء في تفسير هذه الآيات tafsiirka aayaddan waxaa lagu sheegay in yuhuudda markii ay ka cadhoodeen jacaylka u dhexeeya ows iyo khasraj ayaa mid ka mid a yuhuudda waxa uu soo dhex maray magaalada markaas buu arkay ows iyo khasraj oo hal gole fadhiya islamarkaana sheekaysanaya oo isla qoslaya markaas buu is yidhi wallaahi fadhi inooma yaallo haddayba kuwan kulmeen markaas buu wiil yar u soo diray wuu soo dhex fadhiistay markaas buu ka sheekeeyey dagaalkii bucaathaha ee dhacay hijrada ka hor labadii qabiil ayaa markiiba isku booday waxayna ku sigteen inay dagaalamaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii uu maqlay wuxuu soo baxay isagoo degdegaya oo go-iisa jiidaya markuu soo dhex istaagayna wuxuu ku yidhi majaahiliyad ayaad qaadanaysaan anigoo idindhex jooga isaga taga waa wax qurun ahe allah wuxuu soo dejiyey aayaddan aan soo akhrinay oo uu alle kaga warramay sharta cadowga iyo siday u doonayaan inay isku diraan muslimiinta oo ay kala geeyaan allah waxaan weydiisanaynaa inuuna waafajiyo inaan dhexdeenna islaaxino iyo waxa aan ku gaarayno jacaylka muslimiinta dhexdooda ah isaga ayaa awooda arrinkaas نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح ذات بيننا وأن يوفقنا لما فيه الألفة والمحبة بين المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تأملات تأملات في سورتي النور